munaasabadan oo haytiito yaa ku qayb galeen hana ku mid ay ulmaawdiinta degmada wadajir ee gobolka banaadir iyo qaybo shalduban ee dadka deegaanka iyo weybahaaytiito la hakiilay casharada arday baratee tafsiirka qur-aanka kariimka weybana muddo kadhow la masinaya ku darartay masjidka madiina ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ankoreen sheekh cumar oo kumid ee maamulka masjidka madiina iyo ku hadlay muddadiuusa dareeray tafsiirka iyo marxalado markaas laa ku maray ilaaha mahadsan subxaanahu wa tacaala nagu kulansiiyey beyt min buyuutihi inagoo maamuusayno tafsiirkii qur-aanka kariimka ah ee noo soo dhammaaday khadmadii labaad khadma horaa hore noogu soo dhammaatay ilaaha mahadsan subxaanahu wa tacaala annagoo ah maamulka masjidka waxaan soo dhoweyneynaa qof walboo nagala soo qayb galay maqaamka iyo magaca uu ku joogo ayaan ku soo dhoweyneynaa waxaan leenahay nala mushaarakeeya farxadda subxaanahu wa tacaalaa oo inoo suurtageliyey inaan inta isugu nimaadno oo aan ugu dabaaldegno dufcadii labaad ee ku qalin jibiyey halkan masjid madiina mahaddaas ilaaha iska leh wabacdo waxaa iska leh culummada oo ugu horreeya doctor haaruun jazaakum allah khayran waa mahadsantihiin waxaana ku miday hubnoogii shalduwanaaye ee ha ku qayb galeen munaasabada iyo weyba siideen ka dheeradana ahamiyad yeelata weynayowka baradowka qur-aanka kariimka ee qoolka eba xafladan ayadaa waxay u daaran tahay ama ay u caqiidan tahay weynayn aan weynaynayno kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala sharfid aan sharfayno kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanku waa sharaf wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun nacam qur-aanku waa sharaf ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahadoo dhan iskale isagaan u mahad celinaynaa awalan wa aakhiran ka bacdina waxaan farxadda la qaybsanaynaa runtii dhallinyaradii wiilasha iyo gabdhaha lahayd ee aad iyo aad u dadaalahayey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu runtii waafajiyey in ay si fiican ay duruusta u soo xaadiraan iyo masaajidka culimmadiisa iyo odayaashiisa iyo runtii intii khayrka jecel oo dhan
sida marka duruusta ama kitaab walba dhammaada imtixaan la qaado waxyaabaha aanan meelna ku arag waxaa ka mid ah muxaadaro walba marka lagu qabtana jaa'isooyin bay bixiyaan iyo abaalmarino
aayadihii laynagu akhriyey ayaa qofka ku filan وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور قرآن كوحو يهي يمنزلد يمقامك وتاغي يهي آيضها ساتسيناي ضيدا وحان يغن أقود عينينا إلهي علمك إنه كحفظيه ku barakeeyo culamo waaweyn ilaahay uu ka soo saaro subxaanahu wa tacaalaa maaddadan la qaatay maadaama ay tahay tafsiir in ay ka soo baxaan ilaahay uu ka soo saaro rag la mid ah ibnu jariir itabari iyo alqurdubi iyo ibnu kahiir iyo rag la mid ah ee qaaliga ah runtii aad in lagu farxo oo ardayda ka qayb gashay tafsiirka qur-aankii ka faa'iidaysatay caawa halkan lagu abaalmarinaayo waxaan leeyahay insha allah hore ha loo sii socdo loo hambalyeeyo oo loo duceeyo ayuu mudan yahay sheekh jazaa allahu khayran marka laba erey aan leeyahay erey koobaad waxaan barannay waa shaygii ugu qaadhisanaa ee bini aadam uu baran lahaa wa aklaa maa yatacallamahu linsaan kitaabu rabbina kitaabu rabbina sayidina cuhmaan bin cafaana waxaa laga wariyey eray qiimo badan oo uu yidhi wallaahi low tahurat quluubunaa maa shabicat min kalaami rabbina ardaydun dhammaysatay baradahka tafsiirka qur-aanka kariimka oo ka sugan degmada wadajir ee gobolka banaadir weyba qayb ku qaada doonanaa faafintii horumarinta barashada diinta islaamka